kadib dagaal sababay inuu dhiig ku daata oo dhex maray beelaha jejeele iyo makane ee wadadaga magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan islamarkaana ay wilaayada islaamiga hiiraan ku guulaysatay inay dhex dhigto heshiis ayaa waxa ay diya ku kala qaateen munaasabad ka dhacday degmada buuqa qableh ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen marti isugu jirtay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda sheekh axmed dheere oo ka mid ah culummada diinta islaamka sheekha ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay daadinta dhiigga qofka muslimka ah shayga u weyn waxyaalaha la yska reebo shirkiga ayaa ah dembiga libaadi waxa weye naf muslima oo waxba gelin dilkeedii oo camdan loo dilo maxaad u malaynaysaan marka hadduu gaal ka dambeeyaba naftaa muslimkaa oo dembiga ugu weyn aad ka gelayso hadduu gaal lacag ku bixinaya ka warran si aad isu dishaan oo la iloobo kelimatu laa ilaaha ila allahu iyo muqhtadaataha waxay kelimadaasi keenayso oo ahayd inaan walaalo aad tihiin meel kasta ood joogta ilaahay ka baq waxaana laga rabaa marka ilaahay inaan ka baqno ka tooba keenna dembiyadii dhacday cibro ay noo noqoto annagiiyo dadka naga dambeeyaba intaas kadib waxaa fursadda la siiyey oo isna munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey labada beel ee diyada kala qaatay labada beelood waxaan leeyahay aan ku dardaarma insha allahu tacaala sida maaragta wanaag gale ee khayr kale ee dhabar aday gale ee masiibadii dhacday maaragtay gurmadka looga sameeyey ee wilaayada maaragta aad u maqasheen ee aad gacmaha isu qabsateen ee xuquuqdii aad u keenteen maaragta waa inay ku ekaaneen xafladdan waa inay ku ekaaneen meelahan waa in la geeyaa guryaha gudaha waa in la geeyaa waa inay dadkii walaaloobaan waa waxyaabihii shayaadiinta gaalada waday waa in laga hortagaa jazaakum allahu khayran waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadan ee diyada ku kala guddoomayeen beelaha jajaala iyo makane nabadoon axmed jihaad adinka marka waxaa idinkala dardaarmayaa dhiigga raggaasa shareecada keeneen inaada ku raaxaysanana keliya ee aad wax ka difaacdaan waa inaad wax ka difaacdaan wallaahi waa nabad waa barwaaqown anagii reer hebel iyo qabiilaadku waa kala nasteen biyo xalaalahan kala qaadanay ilmihii agoontaa ee xoolo helo adoogu ka dhintay keliya laydinkama rabo difaaca idinka rabtaa wax muudiya diyada waa aruuri taqaaniine hubka gaalada iyo cadowga lagula dagaalamo waa inaad aruurisaan oo shareecada difaacdaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonnada labada beelood ee diyada kala qaatay nabadoonka beesha makane nabadoon ibraahim maxamed cabdiraxmaan ayaa waxaa diyada shan qof uu ku wareejinayaa nabadoonka beesha jejeele waxaan marka maanta insha allahu tacaala halkaan u taaganahay anigoo ah ibraahim maxamed cabdiraxmaan naqiibka beesha makane waxaan rabaa halkaan inaan ku wareejiyo walaalkay naqiibka beesha jejeele diyooyin oo shan ruux ah diyadood oo qofkiiba boqol halaad uu yahay walaalkay inuu igu gudbo lacagtaas iyada ah oo diyadaa shantaa ruux ah inuu iga gudbo ayaan rabaa sidoo kale nabadoonka beesha jejeele nabadoon cusmaan cali yuusuf ayaa isna waxa uu diya ku wareejinayaa nabadoonka beesha makane anigoo ah naqiibka beesha jejeele cusmaan cali yuusuf aan ku wareejinno afar nin oo beesha makane laga dilay oo beesha jejeele ka dishay afartaa nin ninka boqol halaad u yahay waxaan ku wareejin rabaa walaalahayn beesha makane oo ay ka dishay beesha jejeele insha allahu tacaala lacagtaas oo ah dolar waxaa iskale beesha makana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha makana sheekh ibraahim cabdiraxmaan dolar ayaan ku wareejiyey maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay waanwaan iyo heshiis dhex dhigaan qabaa'ilada muslimiinta ah kuwaas oo u soo xaaja doonta goobaha ay ka arrimiyaan